kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqiidaadda toddobaadka iyadoo barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno dibudhaca doorashooyinka somalilan ee muddooyinka u dambeeyey soo noqnoqday waxaana barnaamijka igala qaybgelaya xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee kulmiya xasan siciid yuusuf xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani khadar xuseen cabdi musharaxa jegada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ucid kana tirsan hoggaanka sare ee xisbigaasi barofeser axmed cabdi muuse barofeser abyan iyo siyaasi yuusuf cismaan garas oo isagu xilal kala duwan ka soo qabtay oo dhinaca wasiir ku-xigeenimo ah dowladdii axmed siilaayo haatanna halkan ku fadhiya siyaasi madax bannaan dhegaystayaal intaaynan gudagelin barnaamijka maaha markii ugu horraysay ee doorashooyinka somalilan ay dib u dhacaan haddaba warbixinta arrintan ku saabsan waxaa noo diyaarisay waryahayaga sahra ciidla nuur mahadsaned khadar golaha wakiilada somalilan ee haatan xilka hayo waxaa la soo doortay dabayaaqadii sanadkii labadii kun iyo shantii muddada xilkoodu waxay ahayd shan sannadood oo ku eeg sanadkii labadii kun iyo toban balse ugu yaraan shan jeer ayaa loo kordhiyey muddada ay xilka sii hayn karaan sanadkii labadii kun iyo tobanka oo ay ku eegeyd muddada xilka golaha wakiiladu waxaa somalilan ka qabsoontay doorashadii madaxtooyada oo ay xisbiyada u arkayeen inay ka muhiimsan tahay ta wakiilada waxaana xilligaasi loo kordhiyey laba sannadood sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankiina waxaa la qabtay doorashadii golayaasha deegaanka oo iyada lafteedu muddo dhaaf ahayd sanadkii labadii kun iyo toddobiyo toban oo lagu waday in golayaasha wakiilada iyo deegaanka lasoo doorto ayaa mar kale la qabtay doorashadii madaxtooyada waxaana muddo kordhin loo sameeyey golayaasha wakiilada iyo deegaanka siddeed iyo labaatankii bishii noofembar sanadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii ayay guddiga doorashooyinku shir jira iyadoo ay qabteen ku sheegeen inaan doorashada golayaashu qabsoomaynin xilliga loo muddeeyey oo ahayd bisha maarj ee sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka waa kan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan injineer cabdiqaadir iimaan warsame oo maalintaasi ka hadlay shirka jaraa'id dhammaan qorsho howleedyadii u yaalay ama hor yaalay waxaa ka hor yimi caqabado caqabadahaas oo isugu jiray kuwo sharci kuwo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaalaba caqabadahaasu waxay suurtagal ka dhigi waayeen in komishinka doorashooyinka qaranku shaqadiisii qabsado isla markaana sidii qorshaha ahaa waddanka ka qabto doorasho maalmo uun kadib markii guddiga doorashooyinku u quusgooyeen cid kasta oo filaysa in bilowga labada kun iyo sagaal iyo tobanka la qabanayo doorashada golayaasha guurtidu waxay cod u qaadeen muddo kordhin loo sameeyey labada gole natiijadii fadhigaasi ka soo baxdayna waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha guurtida salebaan maxamuud aadan soo jeedintii waxaa codaysay sagaal iyo lixdan xildhibaan aniguna ma codaynin toddobaatankii sidaasuu ku dhan yahay sidaasuu ansax ku yahay soo jeedintii muddadii xilka ee golaha wakiilada iyo wakhtiga doorashada sababaha ugu waaweyn ee ay doorashadu u qabsoomi weyday waxaa marar badan lagu sheegay inay salka ku hayaan abaaro baahsan oo dalka ka dhacay duruufo dhaqaale oo ay guddiga doorashooyinku sheegeen inaanay soo gaadhin miisaaniyaddii ay doorashada ku qaban lahaayeen oo ka imanaysay labada dhinac ee xukuumadda iyo qaadhaanbixiyayaasha oo saami lacageed oo kala duwan ku bixiya kharashka doorashada waxaa iyana caqabadaha ku soo biirtay khilaaf u dhexeeya xisbiyada qaar iyo guddiga doorashooyinka sida xisbiga waddani oo iyagu sheegay doorashadii madaxtooyada kadib inay wada shaqaynta kala noqdeen guddiga doorashooyinka somalilan waxaana muuqata in la xalliyey khilaafka u dhexeeya xisbiga waddani iyo guddiga doorashooyinka kadib markii ay dhowaan saddexda xisbi ku heshiiyeen in laba xubnood lagu kordhiyo guddiga doorashooyinka haatan jira oo ay tiradoodu tahay toddoba xubnood heshiiska isafgaradka xisbiyaduna wuxuu furay daaqad kale oo dhinaca sharciga la xidhiidha taasi oo keenaysa in wax kabedel lagu sameeyo xeer lambar labaatan labada kun iyo kow oo ah xeerka uu ku aasaasan yahay guddiga doorashooyinka somalilan garyaqaan guuleed axmed jaamac dafac ayaan weydiiyey hanaanka wax kabeddelka xeerkaasi culayska uu ku keeni karo jiitanka doorashooyinka heshiiskay ku heshiiyeen saddexda xisbi qaran wuxuu isbedel ku sameynayaa tirada guddiga doorashooyinka iyo shacabkay ku imanayaan taasina waxay ku asteysan tahay xeer baarlamaanku sameeyey si kolkaas soo jeedinta xisbiyadu ay u dhaqan gasho waxaa waajib noqonaysaa in la horgeeyo golaha wakiilada siday wax kabedel lagu sameeyaan xeerka doorashooyinka hadda jira kadib haddii aan sixiyaana loo gudbiyo golaha guursida kadibna loo gudbiyey madaxweynaha oo nidaamkii sharci dejinta ee isaga kala sarreeyeen golaha wakiilada iyo guursida madaxweynahana ku dhamaantiisa la mariyo ayaa waajib noqonaysa laba arrimood baa laakiin oolaya hadda waxaa horyaala golaha wakiilada isbedel lagu sameeyey ama midayn lagu sameeyey xeerarkii doorashooyinka oo dhan oo golaha xukuumadda ay soo ansixiyeen kadib markii wax kabeddelka ay soo jeediyeen guddiga doorashooyinka labada su-aalood oo oolayaa waxay tahay jeedjeedinta xisbiyada ma waxaa lagu darayaa xeerka qabliyo qoraalka ay hadda horyaala laha wakiilada mise inta kaa dhinac la iska dhigo ayaa wax isbedel lagu sameynaya oo keliya sanadkii hore jiray ee soo jeedinta hadda ee xeerka cusub waa laga gudbaya labadaas su-aalood midda noqonaysa heshiiska laguma faahfaahin waana wax u ooli doona golaha wakiilada inkastoo heshiiska xisbiyada dhexdooda iyo turxaan bixinta u dhaxaysa xisbiyada qaar iyo guddiga doorashooyinku ay u muuqato qodax kale oo laga jaray caqabadaha hortaagnaa doorashada haddana waxaa dhowaan daaha iska rogay khilaaf huursanaa iyo xadhig suryadiisu si adag u xidhan tahay oo shan iyo tobankii sannadood ee ugu dambeeyeyba halxidhaalo ku noqday qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada waana arrinka saami qaybsiga gobolada oo lagu soo dooranayo mudanayaasha bedeli doona kuwa haatan jooga ilaa hadda ma jirto cid si dhaba u daraasaysay qaabka wax looga bedeli karo tirada ay goboladu ku yeelanayaan labiyo siddeetanka mudane ee golaha wakiilada iyo xataa haddii tirada intaasi laga kordhinayo hore ayay saddexda xisbi iyo dowladdii hore uu hogaaminayey madaxweyne axmed siilaanyo ay uga wada hadleen qaabka loo maarayn karo xaluhelidda saami qaybsiga balse natiijo la-aan ayuu ku dhammaaday iskudaygii xilligaasi sida uu sheegayo garyaqaan axmed nuur guruuje arrinkii saami qaybsiga oo madaxweynihii hore ee axmed siilaanyo saddexda guddoomiye xisbi ee mid iminka madaxweyne yahay yahay labana yihiin labada xisbi macaarid guddoomiyeyaasha uu ku yidhi go-aan ka soo gaadha hase yeeshee ay go-aan ka gaadhi kari waayeen kuna soo celiyeen madaxweynaha axmed siiraanyana dib u riixay arrintii saami qaybsigu halkiibay taallaa golayaasha sharci dejinta ee haatan jira ayaan wax tallaabo ah ka qaadin qaybta iyaga kaga aadan dhammaystirka shuruucda lagu soo dooranayo golayaashii iyaga bedeli lahaa sida uu tilmaamay garyaqaan guuleed axmed jaamac defac wakiilada in golaha guusiga la isku daray oo xeer dejintii dalka ah muddo dheer bay joogay sababta u weynay u joogayna waxa weye waxaan jirin in xeerka iyagaa lagu soo dooranaa iyaga ayaana ah xeer dejin oo waajibka samaynta xeerarku saarayay marka tuhu weyni wuxuu odhanayaa xeerarka siniin xeerka lagu dooranayay siniintiisa way ka cagajiidayaan xeer dejintu si muddada cimriga ay sii joogayaan uu sii dheeraado waayo waajibka xeer dejintuna iyagu saareen waxa loo dejinayaana waa qaabka iyada lagu soo doora ilaa intay xeer ansixinayaana wuu oolayaa wayna muuqataa saansaanta in gaabis jiro waayo muranka ku salaysan saami qaybsigu wuxuu si kama dambaysiya u xallelmi karaa marka xeer la rabo xeerka cidda samaynaysaana waa golayaasha sheekadejinta somalilan oo hanaanka dimuquraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah ee qof iyo cod lagu soo dooranayo mas-uuliyiinta ku tallaabsatay sanadkii labadii kun iyo kowdii markii la ansixiyey dastuurka doorashooyinkii ugu horreeyeyna ay ka qabsoomeen sanadkii labadii kun iyo labadii ayaa suurtogelisay in la qabto doorashooyin kala dambeeyey golayaasha deegaanka wakiilada iyo madaxtooyada kuwaasi oo ay dhammaantoodba beesha caalamku ku ammaantay qaabkii iyo hanaankii loo qabtay balse dibudhacyada soo noqnoqda ee doorashooyinka ayaa ragaadinaya geedi socodka iyo korriinka dimuquraadiyadda waxaan mar kale idinku celinayaa wariyahayaga magaalada hargeysa khadar maxamed cakuule oo isaga iyo martidiisu ay qodobkaasi ku faaqidayaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta iyo caawa aad iyo aad ayaad u mahadsantahay sahre ciidla nuur siaan horeba idinku sheegay waxaa marti barnaamijka iigu ah xogayaha guud ee xisbiga waddani khadar xuseen cabdi xogayaha guud ee xisbiga talada haye kulmiye xasan siciid yuusuf brofeser axmed cabdi muuse brofeser abyan oo ah musharaxa jegada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga u cid hogaanka sare xisbigana ka tirsan iyo siyaasi yuusuf cismaan garas oo isagu si madax bannaan madasha u fadhiya islamarkaana hore u soo qabtay xilal wasiir ku-xigeen oo dhowra dowladii axmed silaanyo ugu horreyn xogayaha xisbiga kulmiye xasan siciid maxaa sababay inay doorashooyinka dib u dhacaan mar kale marka hore waxaan u mahadnaqayaa martida halkan fadhida ee axsaabta iyo garas laantan afka soomaaliga v o na waan mahadnaqayaa run ahaantii marka la eego arin arrimahaas waxaa weya wax jira carqalad badan baa carqaladaha badan way iska jiraan dhibaatooyin fara badan ayaa kow mayaata jira mid waxaa ka mid a duruufo fara badan oo kala duwan oo dalku soo maray dhaqaalo la-aan fara badan shuruucda oo aan curdin ahayn oo iska curdin aha xukuumadihii soo maray oo la iska daalaadhacayey yacni waxa weeyaan caqabado fara badan oo run ahaantii dee muddo aad sheegtay ay jireen xukuumadihii kala dambeeyey ee somalilan baadii soo haysay ayaa run ahaantii horta inta badan dee sabab u ah
waa gartay xasan waan kusoo noqon doonaa khadar xogayaha xisbiga mucaaridka ah ee waddani maxaad adigu u malaynaysaa markaad eegto inay caqabadahani kow ka tahay in doorashooyinku muddadoodii dhaafaan wal qadar aad baan kuu salaamaya waanaad mahadsantahin in barnaamijka nagu marti qaaday aad baan u salaamaya dhegaystayaasha v o a sidoo kale arrinta ugu muhiimsani waxa weeyaan waa doonisla'aan siyaasadeed aniga siday ugu muuqato oo ka imanaysa had iyo jeer xukumadaha talada haya ee maxaan ku dhahdaa cidda markaasi xisbi xaakimka ah ee talada haya doonistii siyaasiga ahayd ee ay ku qaban lahaayeen doorashooyinka oo aan jirin markii doonistu timaada ayaa tamarihii kale iyo awoodihii kalena sidii loo abuuri lahaa hawsheeda la galaa laakiin mushkiladda ugu weyneyna haysataa waxa weeyaan qofku marka uu kursiga yimaado ee uu maxaan ku dhahdaa madax noqdo mas-uuliyaddiisa waxaa ka mida inuu doorashooyin qabto oo maxaan ku dhahdaay ama baarlamaan ha noqoto ama deegaan ha noqoto waxaanan isleey waa ceeb weyn oo dimuqraadiyadda somalilan haysata waanu iman doonaa faahfaahinta ha dhowto rofeor abian xisbiga ucid aragti ahaan saaxiibadaa way sheegeen siay ula kala muuqato maxaad ku dari lahayd aragti ahaan bismillahi raxmaan iraxiim khadar waan ku salaamaya waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha voice of americaba sidoo kale waxaan salaamaya saaxiibaday khadar iyo xasan iyo yuusuf inta haddii aan ka gudbo waxaanagu aragnaa inay tahay hoggaan xumo asalkeedu inu yahay hoggaan xumo khalad mar dhacay oo lagu soo celcelinayo oo xukuumad ka dhacay kadibna kuwii ka dambeeyey ay leeyihiin hebelba saasuu yeelay wuu korarsaday khalad lagu soo celcelinayo waa hoggaan xumo taasaan nagu aragna haddaan xisbiga uci waayahay yuusuf garas adoo soo koobaya siyaasiyan ma la qabtaa inay dhaliil cid gaara saaran tahay aad aad baa qadar u mahadsan tahay ille anuu lama qabo aragtidaa waayo iyaga laftigooga beritolo hadday tagaan tanay sheegayeen unbaa imanaysa laakiin waxaa la qabaa inaanay duruuf kale oo aan ka warrami doono xagga dambe kaga faahfaahin doonaa inay sababayso arrimahan taagin aan ku soo noqda xasan saciid xogaya xisbiga kulmiye wuxuu ka mid ahaa xisbiyadii mucaaridka ahaa ee aag aad uga soo hor jeeday in doorashooyinku xilligoodii aanay muddo dhaafin laakiin marka laga bilaabay ilaa dowladda hore axmed siilaanyo duruufii way la kowsadeen ma waxaan marka dibadda la joogo muuqanin oo marka talada dalka la qabto soo baxaya oo inta dadka dhegaystayaasha u muuqanaysa ka weyn ayaa jira maya horta horta khadar aad baa u baahsan tahay waxaa weeyaan saaxiibadayna horta dee waa kun joogo hoggaanxuma bay leeyihin yacni axsaab mucaarid markay dee timaaday meeshay joogaan horta in hoggaan xumo un lagu caramaho ay aragti iyaloo kooban oo aan fishankoodu aada u ballaadhayn oo dhinac eegaynin ayaa ayaa ayaad moodaa dee inay ka muuqato waxa weeyaan markaad eegto xisbiga kulmiya hadda iminka aynu taagnaynaa waxa weeyaan commitment buu ku galay ballanqaadyo fuliyey in doorashooyinka ay qabsadaan saddex xisbi waxay ku heshiiyeen oo lagu kala saxeexday oo ay ballan adag galeen inaanay dhibaatooyinkaa hore u dhici jiray aanay u dhicin doorashooyin la hirgeliyo oo ay dhacdo saddex saddexdee xisbiga saaxiibada imanka abyan iyo khadar iyo anigu guddiyadii wada xaajoodkii wada hadallada ayaanu ka mid ahayn go'aankaana waa la wada gaadhay yacnii xukuumadda iyo axsaabta iyo kulli inay noqdo leadershipkii in la dalka itjaah loo sameeyo oo waxaan dee doorashaa dib u dhacday takaa dib usidhacsaa si aanay u dhicin waxaa hadda naga go'an xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo madaxweyne ahaan in doorashadii ay qabsoonto sida ugu dhaqsa badan ee ugu suurtagalsan inay qabsoonto waxaanu ka taxadiri doonaa haddii alayba soo qorshaysan inay dibudhacyo dhibdhacyada badanee iminka yimid ee xukuumadihii hore iyo kuwan hadda joogaba ay qabteen inay dib u dhici doonan baan rajaynaya insha allah waati xasan xoogayaa kulmigood mahadsantahay xoogayaa xisbiga wadani baan tegaya khadar xoogayuu uu sheegay inay ka go'an tahay ilaa madaxweyne sidoo kalena xisbiyadiina mucaaridka inay qayb ka jihin inaad saxeexdeen inay doorasho dib u dhicin markaa soo ma moodid iminka in laga soo gudbay wax badan
way fiicnaan lahayd haddii sidaa walaalkii xasan u sheegay ay maxaan ku dhahdaa ay wax u wada socon lahayn laakiin sida muuqata waa run toddobiyo labaatankii bishii aynu ka soo gudubnay ayaa heshiis saddexda xisbi ay wada galeen in doorasho sidii loo geli lahaa waxyaabihii maxaan ku dhahdaa khilaafaadku ka taagnaa gaar ahaan arrintii commishonkana xal maxaan ku dhahdaa loo raadiyo laakiin waxaa runtu ay tahay oo noona muuqataa in weli agajiid arrintaasi uu jiro waxaan ognahay baarlamaanka in arrintii loo geeyey annagu xisbi ahaan iyo xisbiga kale u cidba si hagar la-aana baan uga shaqaynaa sidii baarlamaanku maxaan ku dhaha arrintaasi uu ansixin lahaa ilaa hadda meel uu kulmiya arrintaasi kaga shaqaynayo oo noo muuqataa ma jirto ilaa hadda cid ay noo soo direen ma jirto guddi baa la sameeyey oo shan iyo toban xubnooda oo la yidhi wadahadalladaha si aanba qaadaan heshiisku siduu hirgeli laana ha ka shaqeeyaan ilaa maanta guddidii may fadhiisanin guddidaa madaxweyne ku-xigeenka ayaa gudoomiye looga dhigay ilaa hadda guddoomiye-xigeenkiisu uguma yeedhin annagaa raadinay ilaa haddana maxaan ku dhahdaa kama hayno marka waxaa noo muuqata ha heshiiskii wuu dhacay laakiin jabhadayn hoosaa ku jirta oo runtii aan una wanaagsanayn arrinta doorashooyinkeenii sida aynu doonayna inay waxu socdaan abyan rajo fiican baa xisbiyadu qabaan marka laga go-aanka dhacay laakiin miyaad la qabtaa walaaca waddani
ما أشبه الليلة بالبارحة حالي عاوة سوكا إن شيس كانوا سحنا سدولا تنك جولاي سنة كان نتويدكو سحناي مد لم يدو تمن سنة دوت كهر سبتمبر 2009 ayaa lagu saxay madaxtooyada sidaasoo kale waxaa la isku qabtay doorasho waa la heshiin waayey waa layna soo dhex galay qodobo laynoo qoray hadalladii maalinkaa meeshaa laga yidhi ee madaxweyne riyaale iyo labada xisbi mucaarad kulmiya wicid kuwa la midaa laga yidhi haddana madaxtooyada oo ah heshiiskaas inayna soo dhex gala ma ahan heshiiskaasna inaanu ka wada shaqayno fulintiisa inuu fulo xilliga iyo hadda waxay kala duwan tahay waxaan aaminsanahay xilligaa xukuumaddii joogtay daacad bay ka ahayd oo way fuliyeen ilaa ay iyagu ay ay ay ku waayeen kursigii oo xisbi mucaarada ku guulaystay doorashadii wayna ka shaqeeyeen laakiin hadda waxaanu dareemaynaa heshiisku wuxuu lahaa taariikho cayiman dherline buu lahaa siddeedda august baa u horreysay oo qodobka aada heshiiska ugu horreeyey mooshin la geeyo waxaa noo muuqata hadda cagajid inuu jiro oo weliba xukuumadda iyo xisbigii kulmiye ee la rabay inay qaataan hoggaanka maadaama iyagu ay mas-uuliyaddii gacanta ku hayaan mida daabkeeda hayaan in ay ka cagajiidayaan mooshinkan hadda aanu geynay baarlamaankana labada xisbi mucaaradka ka wada shaqeeya xaqiiqatan inkastoo xildhibaano kulmiye ah ay qayb ka ahayn mooshinka saxiixiisa waaya waad mahadsantaa abyan inagoo ka gudbaynaa si aanay dooda ugu muuqanaynu qodobka heshiiska ku dul istaagnay xasan baan siinaya fursad xoogaya guud ee xisbiga kulmiye afka xukuumaddana ku hadlaya waxaan u gudbaynaa si ballaadhan inaynu waxa yeeli karta qarannimada somalilan haddii doorashooyinku dib usii dhacdhacaan aynu u gudubna laakiin maxaad odhanlay saaxiibada horta bal qarnimada kale haynoo dambaysee horta heshiiska wax ka dhowr iyo toban cishaa horta ka dambeeyey gebigeeduna laga joogaa saaxiibadaydani haddii ay de iyagu isaga jeedaan uun qodqood iyo cambaarayn beena iyo waxaan loo jeedin de waa meesheeda kulmiya waxaa lagu heshiiyey in laga howlgalo in weliba roolka ugu weyn uu qaato kulmiye iyo madaxweynuhu annagu waanu ka howlgalnay xildhibaanada u faraha badan leh xisbiga kulmiye baarlamaanka ku jira waa kulmiye loobi hoose ayaanu gallaanu samayn loobi hoose xildhibaanada la kulmaynay si guud loola kulmayey lala kulmayey hoggaankooda lala kulmayey webka cidda liidariska maaragtay xisbiga xildhibaanada xisbiga kulmiye lala kulmayey yacni in la bislayo carqalad fara badan oo meesha yaalla ayaa ayaa la waday moogta iyagana saasoo kale inay dhinacooda iyagana ka soo waxeeyaan ayaa la waday marka waxa weeyaan roolalkayagii waanu qaadanay waananu qaadanay waananu wadnaa weli fara kama qodna laakiin de iyagu markaa malaa xisbiyadoodana lama socdaan siyaasadooda de ma iyuma lama socdaan baan u malaynayaa
hal daqiiqun baan ku daraya wax ka yare xaqiiqada meesha taalla waxa weeyaan mooshinkaa markii meesha la geeyey ee meesha la tegay horta kulmiye waa la waayo may joogin laba xubnood baa laba xubnood baa nala saxeexay labadii xubnoodna sidaynu xogta ku hayna mid ka midi markii lasoo canaantay uu seexday heshiiskana maalintii markii la wada hadlayay waxaa laysku waafaqay in si isleeg maxaan ku dhahdaa loo soo seexo xildhibaanada meesha geeyey ee muujiyey inay ka dhabtaa heshiiskani inuu fulaa waxaa ahayn xildhibaanadii wadani bay ahaayeen iyo iyo xildhibaano cid ka tirsan laakiintiise xildhibaanadii kulmiye ee golahana ugu badnaa sidaa walaalkii xasan sheegayo golahana ugu badnaa ee ay ahayd inay inay inay nala saxeexaan halkay tegeen xasan waayo kuwa waynu ka gudbaynaa khadar oo xoogaya taa iyo xasanba iyo abyanba waxaynu u gudbaynaa horta aan siiyo yuusuf maraad macallin ahayd iyo maraad siyaasadda ku dhex jirtayba garas waxaad u taagnayd iyo doorashooyinka somalilan dib u dhacayeen iyo labad kun iyo toddobadii adigu shakhsiyan maxaad u aragtaa halka dhibaatadu ay taalo bismi illaahi raxmaan iraxiim horta khadarow waa su-aal aad u muhiimo kolley anigu waxaan qabaa oo aad iyo aad u muhiima in la isweydiiyo su-aasha ah ma dhaqan bay naga tahay ma xadaara la-aan bay naga tahay ma nidaamka dimuqraadiyadda laftirkiisa innagoonu bislaan baynu qaadannay sababahan badanee mar walba noqday inay soo noqnoqoto doorashan dib u dhacaysa anigu kow waxaan qabaa horta kow sharciyadaha doorashooyinka khuseeya ayaa u baahan in lagu eego dib u habayn lagu wada sameeyo oo qodob meesha yaalla qodobka kale meesha imanaya isna waxa weeye saddexda xisbi qaran laftirkooga haddii waajibaadkii dastuuriga ahaaye saarnaa ee xagga doorashada ay ka soo bixi waayaan horta yaa accountable yihin yaa la xisaabtamo horta marka waa su-aaliyada laftirkeeda meesha u muhiim oo taalla haddii xisbi ama labada xisbi ka mida saddexda xisbi mid laba ka midoo ay iyagu dib u riixaan oo ay caqabadba ka dhigaan inaanay doorasho qabsoomin yaa xidhow ah sharciyadaha maqan bay ka mid yihiin sharciyaday noqon lahayd cidda xidhow noqon lahayd ma aha odayaal madax dhaqmeeda iyo dad westerana iyo dad kale inay dhex galaan runtiina anigu waxaan aada u dhaliilayaa saddexda xisbiba waxaad moodaa marka si badan marar badan u egto in waddani oo weliba u cuday aada uga debacsanaayeen iyaguna caqabado badan soo hordhigayeen oo aad arkaysa inuu xisbi mucaarida oo aan diyaar u ahayn inay doorasho qabsoonto dhinacan kale laftirkiisa xisbulxaakimka kulmiye isagana tanaasul badan looga baahnaa inuu muujiyo oon isna muujin dabeetana wixii baa noqotay midi midi ka horgeeyay waa gartay yuusuf aad baad mahadsantiin lagu horreysinaya abiyan profesore waxaa leeyahay haddaanay doorashadu ahayn tii madaxtooye xiise badanba uma hayaan xisbiyadu mucaarid iyo muxaafidba taa maxaa ka odhanaysaan
waxbaa ka jiri kara runtii oo de sida muuqataa tan madaxtooyadu sidaad sheegtay falcelis badan baa laga sameeyaa waa laga doodaa waa laga qayliyaa tan lafteeda qayladu ma yarayn laakiin hay-addani waa hay-ad muhiim ah hay-ad sharci dejin weeyaan waa saddexdii branch ee dowladda mid ka mida weeyaan marka qayladu ma yarayn laakiin hawshan muhiimaddeedu waxay ku dhacdaa hadba xukuumadda joogta iyada ayaa la rabaa inay liirka qaadato hoggaanka qaadato iyagaa fulintiiya marka anu mar kasta waxaan dhaliilayaa hadda golayaasheenna golaha guurtooda isagu soddon sanno ku dhawaad buu marayaa kani waxay ahayd baarlamaankii saddexaad baarlamanka hadda fadhiya kiisa saddexaad inuu maanta joogo golayaasha deegaanku kadaalika arrimahaasoo dhan waxay bolol iyo baali ku keenayaan dowladnimadii iyo demokrasigii koritaankoodii somalilan waana waxyaabaa runtii hadda welwelka weyn leh for example hadda tobankii bisha waxaa halkan inoogu yimid laba ninoo ka socda labada xisbiya maraykanka democratska iyo iyo republicanka nin ka mida oo labada washington bay ka yimaadeen oo somalilan wax ka qora taageerana wuxuu yidhi mashkuulooyinka ugu waaweyn ee hor yaalla waxa weeye difaaca somalilan markaan xaggaa joogno waxaa la eeday nalagu eedayna leeyahay somalilan doorashaba ma rabaan institutioniskeedii iyo hay-adaheedii way iska fadhiyaan way bololeen marka nimayo doorashadii qabsada waana arrin cid alle cid daneeyayaasha somalilan ama e u da ama yurubiyaanka ama developmental partnerkooda inta ay ku qaylinayaan innagu laakiin aad mooddo inaysan muhiimad inoo lahayn mas-uuliyad darro runtii inaga wada dhexaysa weeye cidin ayaan ka badbaadin xukuumad iyo axsaab iyo waxgarad oo dhanbaba dhegaysta haddaad iminka nagu soo biirtay waxaa bartankaanu kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyada oo ay ka qayb gelayaan xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee kulmiye xasan siciid yuusuf xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani khadar xuseen cabdi iyo brofeser axmed cabdi muuse brofeser abyan oo ahaa musharaxii jegada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ucid iyo siyaasi yuusuf cismaan garas oo si madax bannaan uga qayb qaadanaya barnaamijka waxaana barnaamijku uu ku saabsan yahay dibudhaca doorashooyinka somalilan ee soo noqnoqday aan mar kale dib ugu noqdo
xasan haddaan kugu celiyo ta madaxweynaha uga dadaal badneeden saddexda xisbiya haddaad tiin taa ma diidaysa
horta mid way dhacaysaa waa run waa run oo waxa weeyaan marka la eego waxa dhaqaninoo ah marka cadqalada yimaadaan ee dawlad doorashooyin konba laga soo iswaa dul saaran yimaadaan in la odhan jiray horta bal waxa kale halkaa inaga dhigo ta madaxtooyada inoo soo qaada waddaniyo ay ka ahaydba kuwii horreeyey annaga ah kulmiyaa ku jiray ucud baa ku jiray taas inta inta way ku jirtaa hadda iyo dan maxaa shacbiga loogu tali lama aqbali karayo baarlamaan wakhtigiisa dhaco shan iyo toban sannadood baan toban dhaafuraya inuu dalku sidaan kusii jiro xukuumadda baaba'ayso shacbiga baaba'ayo marka marka anaga way naga go'an tahay in doorasha dhacdo waxaan anagu leeyahay oon ku taaganahay heshiiskii aanu wada galay iyo commitmentkii aynoo wada muujiyeen inaanu galno ayaa anigu ilaa iyo ilaa iyo aynu rajo laga rajalaan dhacdo ilaha inaan ka barya inaanay rajalaan dhacdo xoogayaha waddani khadar su-aashaan kugu celiyo saddexda xisbe waxay heegan u yihiin inay intan ka badnaan layd dadaalkeeda iyo kartideeduba haddii ta madaxtooyada tahay marka soo lama moodo inaydaan ka dhaliil la'ayn walaal maya lama moodo inaanu arrinta harto asalkaahi waxa weeyaan mas-uuliyaduhu ma qaybsamaan mas-uuliyadaha cid baa leh waddankeenu shuruuc buu leeyey dastuur buu leeyey xeerar doorashuu leeyey xeerarkaa doorasho iyo dastuurkaasi mas-uuliyadaha cid bay kala siisiiyeen madaxweynaha hadba fadhiya ayay mas-uuliyaddiisa koowaad tahay inay doorasho dhacdo marka horta cid la wadaagta mas-uuliyadda inay doorasho dhacda ma jirto eg midna aynu xasuusnaano hadda doorashadu dib ha u dhacdo laakiin tiise dib u dhaca doorashada golaheenna baarlamaanku waxay bilaabantay labadii kun iyo tobankii labadii kun iyo tobankii iyo ilaa maa iyo maanta waa sagaal sannadood weeye sagaalkaas sanadooday dib u dhacayeen oo iminkana inaan ogeyn intay dib u dhici doonto haddana sagaalkaas sannadoodba waxaa fadhiyey madaxweyne kulmiye ah marka eg mas-uuliyadaha iyoinaan qaybqaybinine mas-uuliyadda inay doorashadeenu dib u dhacdo mar kasta doorka koowaad labaad saddexaad waxaa le madaxweynaha markaasi fadhiya xisbiyadu waxay leeyihin inay riixaan intaan ku dilaabiyan waxaan doonaya horta xogeyaha guud ee wadan walaalka khadar horaa waxa uu sheegay in mas-uuliyadda xisbiga wadani ay tahay oo ama mucaaradku yahayba ceebaynaya dhaliil xukuumadda iyo xisbigeeda wuxuu haystaa isagu mas-uuliyad qaranoo kaleba inaanay saarnayn laakiin ceebaynta iyo cambaaraynta xisbiga kuwa idaacaduu ka sheegay horta yani waxa weeya waxaan ugahay in very junior yahay saaxiibkay khadar oo anugu oo anugu ay arag u ahayn haadhe waaqica jiree dalka soomatan marka hadduu dhaliish hadduu anugu ma doonaya inaan cambaareeyo wixii soo dhacay oo dhan wadani aan cambaareeyo laakiin waxaan leeyahay inuu inaad waaqica intaad usoo noqoto haadhe mas-uuliyad wasaaradda xukuumadda mas-uuliyadda xisbiga kulmiyana uu saaranya adigana kaa mid la mida ayaa saa ayaa ku saaran haddii aad garanayso iyo haddii aanad garanayba
khadar iyo naga qofoobin idiin soo noqonay lakin horta abyana siiyo waxaan kugu darayaa khadarow arrintaa waxaa tiri qaylada ugu badan markay noqoto doorashada madaxweynaha dib uma dhacdo aada wax badan marka waxaa jira arrin loojiga oo arrinta qaylada ugu badan waxaa sameeya waa ninka kursiga doonaya isagaa riixa arrinta marka kursiga uu ku fadhiistana isaga ayaa mas-uuliyadda inta badani ku dhacaysaa oo qayb weyn ka qaadanaya dib u dhaca doorashooyinka golayaashii kale dib u dhacaya marka arrintaasi wax xaqiiqo jirta weeyaan annagu hadda for example waxaan ka mid ahaa lixdeenna waddanka ku tartamayay hogaankiisa dhammaan waxay noo ahayd waxa loo yaqaano campaign promise ama ballanqaad bay noo ahayd inaan golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka doorashadu inaan dib u dhicin inay qabsoonto marka dee ciddii markaa kursiga heshay baa laga doonaya waay waanu soo gudba lakiin garas haddii ay sii socdaan garasow marka doorashooyinkan dib u dhacaya somalilan somalilan aqoonsi ma haysato had iyo jeer waxyaabaha ay ku faanto nabadda iyo dimuqraadiyadda ama doorashooyinka arrintii doorashooyinku haddii baarlamaanka shan iyo toban sano fadhiyo goli deegaanka to siddeed sannadood afka la galo ta madaxweynahana aan la garanaysa noqonso lakiin hore dib ugu dhacdhacday miyaanu naafoobayn hay-adaha dawladda iyo asxaabta iyo dadka han siyaasiya lahaba khadar hortaado somalilan waxay caan ku ahayd amaba u yaalla labadaas shay nabadda iyo dimuqraadiyadda ta doorashooyinka dib u dhacdhacaya naafeyn qura maayo horta waxay noqonaysaa arrin somalilan waxay soddonka sano ka soo shaqaynaysay soddon kaloo la mida dib u celin sababtoo ah hay-adaha dawliga ah waxay ku dhismayeen doorashooyinka socda beesha caalamka ay nagala shaqaynaysay wadahadallada somalilan iyo soomaaliya beesha caalamku ay nagala shaqaynaysay in wixii deeqa la siinayo somalilan iskeed loo siiyo intuba waxay hoos imanayeen intuba waxa dhiirigelin siinayay doorashooyinka la qabanayaba waxay somalilan caan ku noqotay in la yidhaahdo shamaca yare ifaya geeska afrika ka dhex baxaya waa somalilan sababtuna wax kale ma ahayn dee doorashooyinkay ahayd tii haddii haddaba maanta aynu arkayno waxaan u malaynayaa inay jinis buugga gelayso in la helo waddan doorasho labadii kun iyo shan iyo tobankii raggii kuraasta ku fadhiistay labadii kun iyo shantii ilaa iyo maanta ku fadhiyaan inay u horrayso haddaba waxaan anigu aad ula yaabanahay saddexdii xisbi waxay sheegeen iminka halkan xogayaasha fadhiyaa inana aynu la socono inay heshiis iyo wax laga kala qoray si doorashadu u dhici lahayd mooshinka baarlamanka la geynaya waa nimanka kuraasta la raba inay ka kacaan intooda badanna aanay diyaar ahayn inay kuraasta ka kacaan marka meel la rabo dabarka in laga furo oo haddana ninkii dabarka xidhaya loo dhiibayo runtii waa wax dadku isweydiinaya se u socon xoogay khadar maxay somalilan ka dhaxli kartaa haddii aan lasoo afjarin dhaqankan muddo kororsiga doorashooyinka wal horta muddo kororsiga doorashooyinka waxaa laga dhexlaya ma fahmi karno ilaa iyo aynu fahmno mushkiladdu halkeybay salka ku haysaa mushkiladdu salka waxay ku haysaa qof markuu kursiga yimaado shaarku isaga leegaanayo dabadeetana aan doonaynin shaarka aynu bedelo dhabtu wataa ma ogtahay dadkeennu waa inaynu ogaano xaqiiqada inaynu sheegnaa inay wax wanaagsantahiyo runta inaynu sheegnaa arrintanna waxay waxay keenaysaa inaynu inaynu kaftan noqono oo adduunku inoo arko inaynu iska kaftamayno oo aanay inaa inaanay arrimaha dimuqraadiyadda iyo waxaanaynu ka hadlaynaa aanay dhabi naga ahayn ee ay tahay un dariiq qofkuu kursiga ku gaadho markuu kursiga gaadhona siduu baruusinka u aasan lahaa ee shaarka eg wadamada waxaynu u baahannahay inaynu shuru mashruucdeena horumarino waxaynu u baahanay inaynu institutionskeenna iyo hay-adaheenna ama doorasho ha noqoto ama baarlamaan ha noqoto la horumariyo institutionska horumarintoodii mas-uuliyaddu mar walba madaxweynahay saaran talaan leeyahay fikir baan leeyahay taladi iyo fikirkii dee xasan iyo waanuu sheegnaa maalin walba midiyaha nuu marinaa si hoosaa nugu sheegnaa qaar annaga naga mida waraaqa u qoro oo idhaahda war sidanaa waddanku ku hagaagsan yahay sidan yeela dee inay taladii qaataan iyo inay qaadan waayaan iyagay u taallaa waad mahadsan tahay abyan halkee bugta ee la daweyn karaa markaad u eegto si heer qarana inaad si xusbi ahaan ama siyaasiyadda waxaa ku kala duwanta inaadaan u eegin si looga baxo in cidina soo dhigto muddo kordhinta guurtiduna intay doonaan ku dhuftaan xisbiyaduna muxuu ahaayey marna ay ku raacaan marna ay ka hor yimaadaan arrintaas inay dalkan iyo dadkan ka dhammaato waxaa lagaga gudbi karaa dareen mas-uuliyadeed iyo tanaasul siyaasaddu waxa weeyaan waa win win situation arrimaha ina hor imanaya toddobiyo toban bilood baan hadda shiraynay oanu ka shiraynay bishika labaha laga dhigo iyo toddobaha loo daayo hal maalin baa nin ambasador waxaa yimid ajnabiya waxbuu qoray waa la saxeexay yacni taas inay ceeb tahay inaynu aragno waana tii inagu dhacday toban sanno ka hor oo madaxweyne riyaal hadalkiisi uu maalinkaa u lahaa madaxtooyada ka lahaa waa inagu ceeb in markii u horraysay layna soo dhex galo wax laynoo yeedhiyo taarikhdaa kamaynaan faa'iidaysan lafteedii baa inagu dhacday tii un baana soo noqotay marka dareen mas-uuliyadeed baa loo baahan yahay tanaasul baa loo baahan yahay in laga gudbo oo la eego the big picture waddankan iyo waxa inagu heeran fursadaha aynu haysanno regionkan aynu ku jirno haddii laakiin sidan aynu ku jirno institutionskeenni ay saa u bololaan danna aynaan ka lahayn de waxaa imanaysa marka in lanaga jeesto caalamkii in dowladnimadeenni iyo ijraaf iyo goonistaagi waxaynu doonaynayba ay sii libdhaan oo meesha ay ka baxaan oo iska noqonno uun daduun nabadgelyo yar haysa oo qabaa'iloo meel ku nool waa garta abiyaad maadsantahay xoogayaha xisbiga kulmiye talada haya xasan sayd marka la eego waxaad ku celcelisay in iminka laga bilaabo doorashada idinka go-an tahay dadkayna dhegaysanaya iminka v o kaa dhegaysanaya calaamadaad siin karto in madaxweyne muuse iyo xisbiga talada haya kulmiye aad xoogayaha guud u tahay diyaar yihiinna doorashadu mar kala dhicin maxay noqonaysaa horta waa si wanaagsan taas intaanu in yar baan doonaya inaan ka horraysiiyo khadar walaalka khadar baa ku celcelinayaa aan horena uga afeeftay in badanna aan ka afiifanayay markuu dhaliil oo dhan saariyo mas-uuliyaddiisa oo dhan ka cararo anugu waxaan qabaa halku doonayaan kula ordi doonaaye saddex toddoba-iyo tobankaa biloodba carqaladha taagnayd dee afkaygaan ka dhowray waa xulmiyo waa kiisa waa xisbigiisa waa dani ayaa ayaan oranaya ayaa dee taagnaa moogta isagaa carqaladda dhigayay mana doonaynin runtii inaan galo yoyotan laakiin dee inankan isagaa loo taaglaayahay horta bal waa inu mas-uuliyaddiisa garoonsado markaan tanaad weydiiso dib ugu soo noqo si abyan sheegay waxaa loo bahayay horta mas-uuliyad ballaadhan axsaabta waxa saaran mid xukuumadda talada xukuumadda haya iyo mid mucaarado banaanka taaga waxa weeyaan mas-uuliyad qaran oo weyn oo ballaadhan ayaa saaran yacni leadershipka xukuumaddu waa inay qarankan u jiheeyaan mustaqbalka uu doonaya carruurtaa yarare maanta ay joogto qaran dhibaatooyin fara badan soo ordhay soddon sannadoodoo dhibaatooyina aqoonsi la-aan loo baahan yahay in wixii laga gudbo waxa ka go-an oon isleeyahay anugu aan dhegeystayaashii u ballan qaadaya maanta dee haddaanay qolada saaxiibadaya iyo axsaabteedan kale aanay wax kale la iman iyagu oo aanay dabadda dabadda noo soo jeedin sidoodii waxaa naga wada go-an oonu heshiis ku nahay heshiiska aanu gallay iyo commitmentka aanu gallay in aanu fulino oo carqaladaha badan ee hor yaalla doorashada si u qabsoomi lahayd aanu qodxanta ka wada xaadhno oo aanu anagu weliba mas-uuliyadda intuu badan isa saarno horseed ka noqonaabaan anagu ayaan balan qaadanaya saddexda xusbiba ee labada xusbiba kalena xalka waan u imanaya laakiin garas baan doonaya inaan siiyo yuusuf haddii tusaale ahaan iminka qof inan ama inan qofku doonaya ha noqda ee uu han siyaasiya lahaa uu doonaya inuu golaha deegaanka isu sharaxo oo toddoba sannadood uu taagan yahay oo xisbiyadii ama lacay kaga socoto ama kaambeynkii reerka dhexdiisii uu ku dhex jiro ama golihii wakiilada sidaasi la mida shan iyo toban sannadood miyayna soo muuqanayn inay siyaasaddii liinbaxdo oo dadkii hunguriga ka lahaaba ay iskaga leexdaanoo taariikhiyan haddaynu dib ugu noqono waxyaabaha dowladaha afrika baabiye waxaa ka mid a cid kursi ku raagtay amaba lagu tegi waaye amaba lagaa gureegi waaye burburku maaha dalka quroo burbura institutionkaa qofkii shan iyo tobanka sanno ama tobanka sanno uu ku fadhiyo kursigaa sharci darrada ah ayaa burburkii u ah golayaasha deegaanka marka wakhtigoogii la qaban waayo ay wakhtigoogii dhaafto mas-uuliyad badan oo inta badan dadku iska sii saarayaan xilkii hayay ma jirto ka baarlamanku waa la mid markaa dadka laftirkiisii sharaxaya hanka lahaana mustaqbalkoogii iyo waayo dadku waxay idhahaan siyaasaddu ma wacla dalku wuxuu horumar ku gaadhaa siyaasad siyaasad wanaagsan waxay ku timaadaa markuu siyaasi wanaagsan imaado siyaasi wanaagsanna qof wanaagsan buu ka iman karaa marka hadhow qofkii wanaagsanaa ka niyad jabo qof aan ku habboonayn baa booska imanaya marka haddii si aan u soo noqdo tu aan ku darayo raaciba halkan halkaan raacinaya midna waxaan leeyahay xisbulxaakimka oon ka tirsanaa hay midna waxay u taalla asxaabta mucaaridka xisbulxaakimka mar kasta xilligaa jooga ama kulmiyahaada amaka beritoola iman doona ha noqdee qabsoomidda doorashada hadday qabsoomi weydana ceebteeda isagaa qaata hadday qabsoontana legasigeeda iyo quruxdeeda isagaa qaata hadhow iman mayso xisbiye mucaaridabaa ay haystay xisbiye mucaaridabaa dhagaxaani hor dhigay kuwa kale ay halkan faraqay jiidanayay laakiin mas-uuliyaddu waxay imanaysaa un ma qabsoontay xilligaa dalka haysatay mise may qabsoon xisbiyada mucaaridkaana waxaan leeyahay may tanaasul baan u arka inuu xisbulxaakimka xilligaa joogaa si kastay ku qabsoomi karto doorashadu iyo isagu culayska ay ku fuuli karto inuu yeelo si aanay cambaartu u raacin ay uu guusha u qaato xisbiyada mucaaridkaana waxaan u jeedinayaa war mar haddaad kursi doonaysa in loo tartamo oo aad golayaashii rabta xisbigaagi inuu awood ku yeeshay doorasho qabsoome waxaad ku dadaashaa si kasta oo ay wax ku fududaan karaan inaanad adiguna maalin walba caqabadii waa iminka toddobiyo toban bilood waa ayaan darra dadka caqligooga cay ku tahay in laysku haystay un sagaal ha laga dhigo iyo toddoba ha laga dhigo wax ka wanaagsan oo ka badan bay qaban karayeen xoogayaha xisbiga wadani khadar gunaanadkii baynu ku dhownay doodeenna maxaad xal u aragtaa
xalku waxa weeyaan in cid waliba hartu marka hore waajibkeeda ay garato maxaan ku dhahday waxa qofka laga doonayay ee shaqada loo dirsaday waa inaan ogaanaa shaqooyinkaanu hayno waxaanu haynaa shacbiga iyo dadkaanu haynaa waxaanu annagu iska leenahay oo aanu sidanu doonno ugu macaamilayna maaha xalku wuxuu ku jiraa in shuruucda iyo qawaaniinta waddanka u taala la ilaaliyo madaxweyne daayin rayaale waxaynu ilaa iminka ku xasuusanaa inuu ahaa inuu ahaa madaxweynihii doorashooyinka ugu badan maxaan ku dhahday qabtay cidna ma hadal hayso kulmihiis haysan jireen cidna ma hadal hayso maxaan ku dhahday ucid bays haysan jireen oo ay arrimaha doorashooyinka isku haysan jireen xalku waxa weeye maanta inuu madaxweyne muuse bixi fahmo legasigiisa iyo taariikhdiisa ka tegaysa inaanay noqon shan sano oo uu fadhiyey oo aanu wax doorashaa qabanin dalkani doorashuu u baahan yahay xisbiyadu doorashay u baahan yihiin shacbigu doorashay u baahan yihiin inay cagajiidka ka daayaan inay daacadnimo ku daraan haddii intaynu eg moog tahay wadamadu siday ku horumaraan waa sidaa khalad kastoo dhacay in wax laga barto laga faaidaysto annaga waxaan leenahay khaladaadkeennii doorashooyinkii hore dhacay aan wax ka baranno oo aan wax ka faa'iidaysano hay-adaheenna doorashooyinkuna ha dhismaan shuruucdeennuna ha dhis hadduu walaalka xasan isdifaac un garanayo oo wixii sax ahaa ay u muuqday aanu odhan karahaynin waa mushkilad waaye abian waad maasantay khadar profesor abian xal maxaad u aragtaa xal waxaan u arkaa in kow aanu ka baxno qabyaaladda oo dowladnimo iyo governance baynu ku soconnaa meel ma wada gelayaan labadii baynu isku khaldaynaa waxaynu taagannahay runtii cross roads maanta somalilan waxaan ugu xeeran waa garanaynaa aynu in aynu tanaasul tanaasulkuna waa sharaf tanaasulka isu dulqaadku wiilwaal baa laga sheegay inaan rag wax walba ku sameeyo walaal wuxuu ku waayo wuxuu ku edhaamo waaye reerka ugu yar lama muquunin karo inaynu isu tanaasulno in aynu dareenno mas-uuliyad ina wada saaran in aynaan mara ku dheg noqon oo waxa weeyaan siyaasaddu dee waxa weeyaan waa isu tanaasul weeyaan haddii aad tidhaahdo kayguma ku dheganaanaya ama waxayga aan wada helo anigu shaqayn mayso burbur baa imanaya xogayaha xisbiga talada haya kulmiyaan ugu dambeeyey talada wakhtigaad inoogu kooban xasan xalka horta waxaan u arkaa in si wada jira loo wada shaqeeyo dhammaan stakeholderska daneeyaasha doorashadu haddii axsaabta tahay hadday xukuumadda tahay hadduu baarlamaanka yahay haddii uu riijiniska iyo beelaha iyo degmooyinka yihiin in si dhaba danta qaranka loo soo wada jeesto waxa aan markaa annaga aan u arkaa in axsaabtuna markaanu axsaabnahay ay heshiiskii ay galeen dhowr iyo tobanka cisho ka hor ay galeen iyo ballanqaadkii ay fuliyeen in la wada fuliyo anigoo u mahadnaqaya weliba guddoomiyaasha cabdiraxmaan cabdilaahi iyo faysal calwaraabe iyo mas-uuliyiinta kale xisaabta aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin kuwaasi waxay ahaayeen martida barnaamijka igala qaybgelaysay oo ugu horreeya xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee waddani khadar xuseen cabdi xogayaha guud ee xisbiga talada haya kulmiya xasan siciid yuusuf musharaxa jegada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ucid ahna mas-uul ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga ucid brofeser axmed cabdi muuse brofeser abyan iyo siyaasi yuusuf cismaan garas aad ayaa martidiinani ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka toddobaadkanna barnaamijku waxau idinka imanayay magaalada hargeysa waxaana kala socotay laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e tan iyo kulan dambe dhammaantiin waa khadar maxamed cakulle oo idinle sidaa iyo nabadgelyo